wararka aanu ka helino magaalada garowe ee xarunta puntland ayaa sheegaya in heegan buuxa la geliyey ciidanka daraawiishta puntland ee ku sugan xerada konton iyo afraad ee duulaadka magaalada garowe in ka badan laba kun askari oo ka mid a ciidanka daraawiishta puntland ayaa heegankaasi la geliyey si ay ugu kuurgalaan xaaladooda taliyaha guud ee ciidanka difaaca soomaaliya iyo saraakiil uu hogaaminayo oo ku sugan magaalada garowe ee xarunta puntland ciidankan ayaa dhowaan lagu wareejiyey xukuumadda soomaaliya waxaana la filaya in ay saaka kormeeraan taliska ciidamada xooga soomaaliya iyo kuwa puntland saraakiil ka tirsan ciidanka puntland ayaa ku sugan madasha kormeerka waxaana la filaya halkaasi inay ka hadlaan mas-uuliyiin ka tirsan puntland taliyaha guud ee ciidanka xooga dalka soomaaliya oo isagoo hogaaminaya saraakiil ka tirsan ciidamada xooga dalka ee ku sugan magaalada garowe ayaa dhankooda la filayaa inay ka hadlaan madashaasi gaar ahaan xerada konton iyo afraad ee ciidanka daraawiishta ee puntland ciidamadan ayaa ka mid noqday ciidanka xooga dalka soomaaliya kadib xaflad lagu qabtay magaalada garowe islamarkaana madaxweyne ku-xigeenka puntland injineer cabdixakiim cabdulaahi xaaji cumar camey wuu sheegay in ciidamada ku jira xerada konton iyo afraad ee duleedka magaalada garowe ay si rasmi ah ugu biireen ciidamada xooga dalka soomaaliya